إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal uu warka madaxdiisii askari ka tirsan ciidamada baangaraafta ee maraykanku uu tababaray ayaa lagu dilay magaalada muqdisho guddiga masjid dib loo dhisayo oo ku yaala deegaanka kunyabarow ayaa muslimiinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidkaasi aqoon-yahan ku nool dalka dibaddiisa ayaa maqaal saamayn leh ka qoray shirkii looga hadlayay jihaadka bariga afrika ee ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin dowladda federaalka ayaa kordhisay bandowgii ay ku soo rogtay magaalada muqdisho si dadka ay kaga hor istaagto salaada taraawiixda mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay musalsalo dadka lagu fasahaadinayo oo bisha ramadaan ay baahiyaan tiiviyada soomaalida ciidamada dowladda ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaa dhibaatooyin u geysta darawallada iyo rakaabka isaga kala goosha shabeellaha dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa soddonka bisha shacbaan sannada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan ciidamada baangaraafta ee maraykanku uu tababaray ayaa lagu dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho waxaana geystay xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa shabeellaha hoose iyo muqdisho ku ugaarsada ciidamada caluushuud u shaqaystayaasha soomaalida ah ee maraykanku uu ku shaqaysto waxaana dilkan uu ku soo beegmay xilli qarax ka dhacay shabeellaha hoose dhowaan lagu laayay askar ka tirsan kuwa baangaraafta guddiga masjid dib loo dhisayo oo ku yaala kunyan barw ayaa muslimiinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dib u dhiska masjidkaasi maxamed mudey axmed masjid in muddo ah ku yaalay deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose oo maraaxil kala duwan soo maray wakhti dheerna dhisnaa ayaa la dumiyey isaga oo dib loo dhisayo markii laga baqay in masjidka uu dadka ku soo dumo maadaama uu qarka u saarnaa inuu dhaco in ka badan boqol kun oo doolar ayay injineeradu sheegeen in ay ku baxayso dhismaha masjidka injineer xuseen xaaji awgaab oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay in muslimiinta meel kasta ay joogaan in ay ka qayb galaan dib u dhiska masjidkan isaga oo soo bandhigay meelaha lacagta loogu dirayo marka waxaan leenahay meel walba ay joogaan dadka inay ilaahay subxaan dartiis wax ubaxsaxaan u baxsadaan mid qaala daratan hadaad baxsataan alla xaggiis bay idinka horaysaa marka dadka waxaan leenahay meel walba ay joogaan inay wax baxsadaan wax alaala mutuneelkii lagu dhisilaa masjidka hadaad baxsanays waan kaa qaadanaynaa muraale mees muraale isteeri waxaad tahays waan kaa qaadanaynaa haddaad baxsanayso marwaxadaha miski lagu xiri doono nalalka misd lagu xiri doono microfonada misd lagu xiri doono raadiyowga oo lagu aadaamaayo ama lagu wacdinaayo ama khudbad lagu soo akhrin doono soolaradaha oo la saaro oo korontada looga maarmaayo la tahayso iyo batriyaha iyo inventarkii inventarkii oo maanta oo bedeli lahaa dabka u bedeli lahaa a c d su bedeli lahaa la tahayso roogagii oo caalamiga oo hadda socdo aad oo dhulka la dhigo aad baxsanayso kutubo wax walbo aad rabto inaad masjidkaas ilaahay dad loo dhisay aad ku darsato diyaar baanu nahay waan kaa qaadaynaa waxaan la helayaa ninkii ama akoon wax noogu soo ridaayo ama ninkii oo haddii ilaahay kuroon yahay telefoon wax noogu soo sheegaya furaha waa shan telefoon konton iyo saddex ewer afar sideed sideed furaha waa shan konton iyo saddex ewer afar sideed sideed waa telefoonkii akoon nambarkii waxa waaye soddon iyo kow konton iyo sideed afartan labaatan iyo kow soddon iyo kow konton iyo sideed afartan labaatan iyo kow marka intaas waxaan dadkii inay nagala soo xiriiraan oo ay wax ku darsadaan wax u baxshaan misaa'idkaasi alla dartiis aan u taagana aan u dhisayno odayaasha dhaqanka kunyabarow oo iyagana ka hadlay dhismaha masjidka ayaa soo jeediyey jaaliyadaha soomaaliyeed iyo dadka wax haysta in ay ka qayb galaan dhismaha masjidka oo ay ku bixiyaan maalkooda magaceyga abdulqaadir cali cadaawa layihahdaa waxaana ka tirsanay odayaasha deegaanka kuyabarow waxaana deertaan taaganahay masaajidka ku yaala kuyabarow oo ugu horeeya masaajida kuyabarow ku yaala midka ugu horeeya uu yahay haddana uu dunsan yahay isagoo uu soo maray saddex maradood ay kala ahaayeen mar uu saarnaa dacaar iyo mar uu saarnaa lamyeri iyo mar uu saarnaa dhagax hadeertaana wuxuu yahay marka dhagaxii ayuu dume waa midkaan aan dhex taagana had ilaahay baa mahadska alxamdulilah marka wuxuu u baahan yahay in hadda la sameeyo la islaaxiyo la dhiso marka dadweynaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa waa u jeedaan meesha aan taagana waa masaajidkii beydkii ilaahay ahaa oo dhisnaa ilaa iyo soddon iyo lix sannadood soddon iyo toddoba sannadood oo hadeertan qaabku u yaalin ay u jeedaan waxaan ka codsanaynaa marka meel kastoo ay joogaan maanta waxaan taaganahay meeshii adduunya aakhir wax lagu bixin lahayo maanta maalintii aakhir aad tagtan oo wax walba ay ku anfici lahaayeen ayaan taaganahay magacaygu waa suldaan aadan cismaan ibraahim suldaanka basha tuni awalan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan alligiina siiyey nimcooyinkiisa faraha badan intaasi kadib galabtii waxaa dul joognaa masaajidkii kunyabarow oo qadiimiga ahaa markii hore u dhisnaay magaaladan hadeertaana masaajidyo fara badan ayaa ka dhisay magaalada laakiin kankii ugu horreeyay ayuu ahaa wuuna yaraa insha allahu raxmaan marxalado fara badan uu soo maray marxaladahaasi kadib haddana ugu dambeyntii wuxuu ahaa dhagax korkiisana ay saaran tahay bahalkii la yidhaahdo isagana dhagaxa wuu yaraaday wuuna dumay dadka deegaankana way ka qayb qaateen dhagaxa la keenay hadda wixii bilaaba waa laga qayb qaatay in la bilaabo la aasaaso la dhiso ayaa la rabaa marka insha allahu raxmaan waa ujeedaan ummadda muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa in masaajidda ilaahay wax ka weyn ma jiraan beedkii ilaahay lagu caabudi walahay waayo marka insha allahu raxmaan inay ka qayb qaataan ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaanna waxaan kula dardaarmayaa ummadda deegaankan hadda joogto ayagana sidaasoo kale inay ka qaataan dalka iyo dibiddaba wixii joogana inay ka qaataan si kastaba ha ahaatee guddiga ayaa walaalaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku bogaadiyey in ay ku tartamaan ka qayb qaadashada dhismaha masjidkan fadli badan ayaa ku jira dhismaha masaajidda wuxuuna nebigeenna yidhi qofkii dhisa masjid isaga oo ula jeedo allaah dartii allah waxa uu guri ugu dhisaa jannada aqoon-yahan ku nool dalka dibaddiisa ayaa maqaal saameyn leh ka qoray shirkii looga hadlayay jihaadka bariga afrika oo ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin sida uu u qornaa maqaalka waxa uu akhriyay oo u soo jeedinaya cabdifatax filibiin kadib markaan akhriyey qodobadii ka soo baxay shirkii ay qabatay xarakada al-shabaab xafiiskeeda qaabilsan siyaasadda go'aanadii ay soo saareen ka qaybgalayaasha kuwaasoo ku qornaa luqadaha soomaaliga iyo ingilishka waxay la gaar ahaayeen lix qodob kuwaasoo aan doonayo inaan ku gorfeeyo qormadan kooban kow jihaad fardulcayn ah qodobka koowaad ee warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu yidhi waa in mujaahidiintu sii xoojiyaan jihaadka fardulcaynka ah ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta ah shirarka waaweyn iyo go'aanada siyaasadeed ee maamulada ka jira dalka inta badan laguma soo hadal qaado erayga jihaad halgan iyo weedho ka tarjumaya gumaysidiidnimo erayga jihaad ah ayaa la adeegsan jiray xilliyadii ay muslimiintu awoodda lahaayeen dunidana ka talin jireen taariikhyahanada muslimiinta ayaa qoraallo badan ka sameeyey jihaadkii uu galay nebigeenna suuban nabadgelyo iyo naxariisay dushiisa ha ahaate e al-shabaab ayaa sheegta inay u halgamayaan sidii ay u soo celin lahaayeen dowladdii islaamka taas oo burburkeedii laga joogo ku dhowaad muddo hal qarni ah jihaad iyo mujaahidiin waa erayo ay adag tahay inuu ka hadalkeeda ku dhiirado qofka qurbaha jooga ee ila midka ah qofkii wax ka qorana wuxuu halis gelinayaa noloshiisa iyo tan qoyskiisa shirkan oo lagu sheegay in kasoo qaybgalayaashu kor u dhaafayeen boqol xubnood ayaa u bareeray inay ka horyimaadaan awoodaha ka taliya dunida ee diidan inay dhisanto dowlad islaami ah oo ka madax bannaan nidaamka caalamiga ah ee uu hormuudka ka yahay maraykanka dowladda maraykanka ayaa al-shabaab ku dartay liiska waxa loogu yeero argagixisada caalamiga ah sannadkii laba kun iyo sideedii kooxda ayaa weeraro ka geysatay qaybo ka baxsan xuduudda soomaaliya oo uu u dambeeyey weerarkii shantii januari lagu burburiyey qaybo badan oo ka mid a xerada maraykanku uu ku leeyahay kenya ee mandabay labo maamulka villa soomaaliya oo ka baxay diinta islaamka qodobka saddexaad ee warmurtiyeedka ay soo saareen ka qaybgalayaasha shirka waxaa lagu sheegay in waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamulada gaaladu ka dhiseen qaybo ka mid ah soomaaliya ay yihiin maamullo riddo ah diinta islaamkana ka baxay waajibna ay tahay in lala dagaalamo aragtida lagu dhisay go'aanadaasi waxaa aad loogu faahfaahiyey fadwada ay soo saareen afartan culimo diineed taageersan ururka oo ay ka mid yihiin culimo aad looga garanayo dalka sheekh jaamac cabdisalaam sheekh maxamed bashaar iyo sheekh axmed dheere ayaa muuqaaladooda laga arkayey sawiradii shirka laga soo qaaday ee ay baahisay kooxdu al-shabaab ayaa aaminsan in maamulka farmaajo uu dalka u gacan geliyey etoobiya iyo kenya oo ay kooxdu u aragto inay gumaystayaal yihiin aragtidaas ayaana ah mid ay soomaali badan la wadaagaan kooxda kitaabka qur-aanka ah oo aan dalka lagu maamulin joogitaanka ciidamada shisheeyaha ee ilaaliya dowladda federaalka xadgudubyada ay ku hayaan dadka soomaaliyeed kufsiga joogtada ah ee ay kula kacaan dumarka soomaaliyeed boobka lagu hayo khayraadka dalka dhiibistii qalbidhagax gacan ku haynta go'aanka gaarista iyo katalinta aayaha soomaaliya islamarkaana la hoosgeeyo dowladda etoobiya dhammaan qodobadaasi iyo kuwa la midka ah ayay kooxdu u aragtaa inay sharciyadda ka qaadayso dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne farmaajo al-shabaab ayaa dagaal ba-an kula jira dowladda federaalka ah iyo dowladaha taageera waxayna kooxdu diiday inay wadahadal la gasho xukuumaddan uu reer galbeedku aqoonsan yahay saddex waa xaaraan ka qayb qaadashada doorashooyinka dimuqraadiga ah qodobka afaraad waxaa lagu sheegay inay xaaraan tahay ka qayb qaadashada waxa lagu yeero doorashada dimuqraadiga ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu doonayaan inay ka qabsoonto deegaanada ay xoogga ku haystaan saliibiyiinta loogu yeero amisom haddii ay ku guulaystaan al-shabaab fulinta go'aankan wuxuu caddayn u noqonayaa awoodda ay kooxdu u leedahay meelmarinta go'aanada ay soo saarto arrintan ayaan kadis ku ahayn dhagaha warbaahinta waxay al-shabaab baaq ay ugu yeereen toobadkeen u fidiyeen ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka iyaga oo u qabtay inay muddo afartan iyo shan maalmood gudahood ku soo gaaraan deegaanada uu ka taliyo ururka muddadii loo qabtay oo aan dhammaan ayaa boqolaal ka tirsanaa ergada ay u hayaameen deegaanada al-shabaab arrintaas oo buuq iyo jahwareer siyaasadeed ka dhex abuurtay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ayaa dhanka kale waxay soo ifbixisay awoodda ay kooxdu u leedahay inay meel mariso go'aanada ay soo saarto waxaa xusid mudan in go'aankii ergada iyo kan shirkaba uu ka soo wada baxay xafiiska kooxda u qaabilsan siyaasadda iyo wilaayaadka hor istaagga al-shabaab ee doorashooyinka ayaa sii kordhinaya walwalka dad badan ay ka qabaan hannaanka doorashooyinka ee qof iyo codka ah ee qabsoomideeda lagu muransan yahay waxaysan kooxdu shaacin inay awood u adeegsan doonto iyo in kale si ay u joojiso qabsoomidda doorashooyinka la hadal hayo afar halista ka dhalan karta qulqulka etoobiyaanka soo gelaya dalka war murtiyeedka ka soo baxay al-shabaab waxaa go'aanada lagu xusay ka mid a in aad looga digtoonaado qulqulka gaalada etoobiyaanka ah ee soo gelaya dalka tiro badan oo ka mid ahna ay saldhigteen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka go'aankan waa mid aysan suuragal ahayn inuu ka soo baxo maamul goboleedyada hoostaga dowladda federaalka iyo xukuumadda farmaajo dowladda etoobiya ayaa safaarado dhowr ah ku leh dalka waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo kor u dhaafaya toban kun oo askari ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa saameyn weyn ku leh siyaasadda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay qulqulka etoobiyaanka soo gelaya soomaaliya maamulada puntland iyo somalilan ayaa ah deegaanada ugu badan ee ay soo gaaraan soo galootiga etoobiyaanka culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa walwal xoogan ka qaba isbeddelka ku dhici karaa demogaraafiga deegaanadaas waxay sidoo kale arkaan in mawjadaha soo galootiga ay yihiin kuwo qorshaysan oo aad looga soo baaraandegay waxay si gaara u beegsanayaan deegaano xeebeedka ku teejsan baddacas iyo marinka baab almandab ka qaybgalayaasha shirka al-shabaab ayaa ka walaacsan qaxootigaasi dalka soo gelaya waxayna sheegayaan khubarada ku xeeldheer kooxda inay ka cabsi qabto isbeddel ku yimaada diinta dhaqanka iyo akhlaaqda dadka ku nool deegaanada ay saldhigteen qaxootiga etoobiyaanka digniinta al-shabaab waxay walaac ku abuuri kartaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano u n h c r oo aan xafiis ku lahayn deegaanada ay ka taliso kooxdu shan wilayaadka islaamiga ah waxay qalcad adag u yihiin muslimiinta go'aanka ay dad badan la ashqaraareen ee ku xusnaa warmurtiyeedka al-shabaab wuxuu ahaa qodobka saddex iyo tobanaad kaasoo lagu yidhi ka qaybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ah ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood maganna u yihiin qof kasta oo dhibbane u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta arrintan ayaa ka dhigan in aasaaska wadaninimo ee ay rabaan inay ku dhisaan siyaasadda dalka ay tahay islaamnimo iyadoo aan la eegin jinsiyad qowmiyad iyo luuqad waxay kooxdu aaminsan tahay in dhulka ay maamusho uu ka dhexeeyo muslimiinta oo dhan caddaan iyo madow intaba dunidana ay u qaybsanto daarul islaam iyo daarul kufri xaakimiyaduna tahay shareecada islaamka oo keliya dalkugalka soomaaliyana uu noqonayo islaamnimo oo keliya muwaadiniin muslimiin ah oo ka soo jeeda waddamada kenya tanzaniya etoobiya maraykanka yurub iyo aasiya ayaa hadda ku sugan deegaanada ay maamulaan al-shabaab iyagoo aanan soo marin waaxda socdaalka ee dowladda federaalk soomaaliya dalkugalna aan haysan al-shabaab ayaa muwaadiniintaasi u yaqaan muhaajiriin waxayna leeyihiin xasanad gaar ah halka dowladda federaalkana ay u taqaan ajaanib argagixiso ah oo ay tahay in maxkamad lasoo taago lix in laga digtoonaado coronavirus iyo h i v al-shabaab waxay soomaalida uga digeen cudurrada halista ah ee ku soo kordhay dunida sida coronavirus iyo h i v waxayna faafintiisa ku eedeeyeen ciidamada shisheeye ee jooga waddanka ee amisom iyo dowladaha taageera ee xafiisyada iyo xarumaha ku leh xalane warmurtiyeedka al-shabaab ayaa waxaa lagu yidhi waa inay bulshada muslimka ah ka digtoonaadaan cudurrada faafa ee ku soo badanaya dunida sida coronavirus iyo h i v-ga taasoo ay faafinteedu kaalin lixaad leh ka qaadanayaan ciidamada saliibiga ah ee dalka kusoo duulay iyo dowladaha reer galbeedka ee taageerada siiya inkastoo ay kooxdu dagaal kula jirto amisom iyo shisheeyaha reer galbeedka haddana waxay dadka indhergaradka ah tilmaamayaan inaan looga baran kooxda ka hadalka musiibooyinka ku habsada dunida kooxda ayaa ku eedaysay shisheeyaha ku sugan dalka inay ka qayb qaadanayaan faafinta cudurka aragtidaas waxaa sii xoojinaya caddaymo muujinaya in mid ka mid ah kiisaskii ugu horreeyey ee korona lagu arkay xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee shisheeyuhu ka degan yahay dalka xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyey dumar badan oo afduub loo haystay kadibna la qaadsiiyey cudurka dilaaga ah ee h i v aidiska warbixin ka soo baxday hay-adda xuquuqul insaanka ee human rights watch ayaa diiwaan gelisay in ka badan toban kiis oo kala duwan oo ka mid ahaa kufsiyo ay geysteen ciidamada amisom intaa waxaa sii dheer tobanaanka ruux ee ay ku dileen waddooyinka muqdisho ama jiirsiiyeen gawaaridooda gaashaaman muuqaal laga qaaday madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa lagu baahiyey baraha bulshada isagoo canaananaya askari booliiska ka tirsan oo dharbaaxay gabar yugandhays ah askarigii ayaa waxa uu ku yidhi haddii aad doonayso dumar aad dharbaaxdo waxaan kuu diraynaa soomaaliya halkaas ayaa looga baahan yahay dharbaaxsho muuqaalkaas ayay ka caroodeen kana falceliyeen dad badan oo soomaaliyeed waxaase ilaa iyo hadda in badan oo bulshada ka mid ahi ay isweydiinayaan sababta uu madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa uga hadli layihiin xadgudubka uu madaxweynaha yuganda kula kacay ummadda soomaaliyeed museveni ayaa dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo farmaajo u arkaa inay tahay mid taag daran oo fashilantay sida uu ku sheegay khudbaddii uu ka jeediyey koonfurta suudaan sannadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii gunaanad maqaalkan wuxuu dhammaystir u yahay maqaal aan horay uga qoray shirkii ay ku qabteen al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan kaasoo ay sheegeen inay kaga arrinsanayeen aayaha muslimiinta ku dhaqan bariga afrika waxaan isdultaag ku sameeyey go'aanadii ay soo saareen xubnihii ka qayb galay shirkaas al-shabaab ayaa ahaa ururka ugu saamaynta badan siyaasadda geeska afrika taasoo ururka siinaysa ahmiyad caalami ah oo mudan in lala tacaamulo daraasaadka laga qoro al-shabaab ah ayaa badanaa ka fog dhexdhexaadnimada waxayna mugdi gelisay fahamka mudan in laga qaadqaato ururka siyaasaddiisana laga saadaalin lahaa waxaan rajaynayaa in qormadan iyo kuwa xigi doonaba sawir dhammaystiran ka bixin doonaan waaqica ka jira dhulkeenna hooyo si gaar ahna diiradda u saari doonaan al-shabaab iyo sida ay u fakaraan si waxgaradka iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed uu u helo macluumaad sax ah oo uu ku dhisan karo aragtidiisa siyaasadeed iyo mowqifka uu ka qaadanayo kooxda ayuu maqaalkiisa ku soo gebagabeeyey aqoon-yahan cabdirasaaq xaaji xuseen oo jooga magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden dowladda federaalka ayaa kordhisay bandowgii ay kusoo rogtay muqdisho si ay dadka kaga hor istaagto salaada taraawiixda tafaasiil warka ku saabsan waxaa noo diyaariyay cabdulahi yaasiin jaamac bandow dowladda federaalka dhawaanay kusoo rogtay magaalada muqdisho oo ka bilaabanayay laba saac oo habeenimo ayaa iminka waxaa laga dhigay hal saac oo habeenimo xilli ay soo gelayso bisha barakaysan ee ramadaan tilaabadani geesta kale waxay culays weyn ku tahay dad badan oo maqaxiyaha ka cuntay jiray iyo kuwa maqaxiyaha leh ee ganacsatada ah qudhooda bandowga la soo rogay waxaa ka daran sida bahdilka iyo ihaanada leh ee loola hadlay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho islamarkaasina loo quursanayo garaadkooda amaba garashadooda dowladda federaalka ayaa reer muqdisho u sheegtay in ay ka shaqaynayso sidii ay cibaadada u guda lahaayeen inta lagu guda jiray bisha barakaysan ee ramadaan sidaa aawadeedna ay bandowga u soo rogtay waa laba arrimood oo aan isqaba karin islamarkaana muujinaya in dowladda federaalka reer muqdisho ay ka aaminsan tahay dad qaabkii ay doonto ay wax ugu sheegi karto taliyaha biliiska dowladda federaalka ah jenaraal xijaar ayaa ku dhawaaqay warka bandowga la xiriira waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno go'aano hor leh oo khuseeya bandowga maadaama ay foodda nagu soo hayso bishii ramadaan oo muxuu ahaa barakaysnayd oo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta boqolkiiba boqolahe ay sugaayeen iyo sidaanu u wajihi lahayn oanu u midayn lahayn uguna danayn lahayn shacabka soomaaliyeed inay waajibaadkooda diiniga ee muqadaskaana gutaan bandowgii saaraa daryeelkooda ee caafimaadkooda daryeelayey ee tacliimaadka culimmada khubarada ah ee ku takhasusay cudurrada iyo wasaaraddeena caafimaadkana aanu u fulin lahayn si aanu labadaas ugu keeni lahayn sidaa awgeed waxaa la go'aamiyey kow in laga bilaabo habeenka ugu horreeya ee bisha ramadaan bandowga lasoo muddo lasoo hormarinayo muddo hal saaca waxa uuna bilaaban doonaa toddobada fiidnimo halka uu markii hore ka bilaabanayay siddeedda fiidnimo wuxuuna ku egyahay shanta aroorti qodobkaas inuu waadix yahaan u malaynayaa hal saac baa la soo hormariyey siddeedda beddelkeedii waxaa laga soo dhigay toddobada qodobka labaad waxaa mamnuuca makhaayadaha la fadhiisanayo iyo inay furnaadaan makhaayaduhu maalin oo dhan waxaanse si aannu u daryeello dadka soomaaliyeed ee afurka iyo suxuurta u baahan bandowguna u hirgalo makhaayadaha waxaa la furayaa oo cunnada gudaha lagu sii karinayaa shanta galabti shanta wixii ka bilowda ilaa toddobada laga gaarayo dadku makhaayadaha raashinka waa ka sii qaadan karaa reer muqdisho awal waxaa ka xirnaa waddooyinka haddii ay yihiin laamiyada iyo haddii ay yihiin jidcadayaasha xaafadaha mara iminkana waxaa lagu soo roga bandow xilli dadku ay u diyaargaroobayeen in bisha barakaysan ee ramadaan ay cibaadaystaan ay cibaadaystaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamaad cabdullaahi mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay musalsalo dadka lagu fasahaadinayo oo bisha ramadaan ay baahiyaan tiiviyada soomaalida xilli saacadowna ay naga xigto bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa in badan oo ka mid ah tiifiyada ku yaala magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho iyo hargeyso waxay isu diyaarinayaan dadweynahan ogeysiinayaan inay usoo gudbiyaan musalsalo fasahaada oo ay ugu talagaleen bisha barakaysan ee ramadaan inay kusoo dhoweeyaan tiifiyadaas ayaa soo gudbinaya musalsaladan oo ay soo duubeen gaalo shisheeye ah iyagoona dadka kaga mashquulinaya cibaadaadka bisha barakaysan ee ramadaan sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuu ka mid yahay culimmada diinta islaamka si qoto dheer ayuu kaga hadlay qodobkan waxay diinta islaamka ah ka qabto in bil barakaysan ee ramadaan lagu soo dhoweeyo musalsalaad iyo wixii la mid ah wuxuuna shiikhu soo gudbinayaa saddex qodob oo muhiim ah oo ka dhalanaysa in bisha barakaysan ee ramadaan lasoo gudbiyo musalsalaad waxyaalaha marka ku sugan waxaa ka mid a kow tadiicu lawqaat wakhtigiioo lagu dayacayo malaahi iyo xumaan wey wakhtiguna waa qaali ruuxa muslimka waa ra'sulmaalkiisa wey walidaalika marka aakhare la tago qofku ilaah hortii uu istaago su-aalo afarhoo la weydiinayo meesha u ka dhaqaaqayn baa jira markaad ilaah hor istaagtaadoo cid kula joogta aysan jirin cid kaaga tarjumaysana aysan jirin cid wax kuu qabanaysaana aysan jirin adoo qaawan oo cagacad oo ebera nabigu sal allau alay wasalam wuxuu yuxsharu annaasu xufaatan curaatan ghurla kama bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna inaa kunna faaciliin dadku sidaasay noqonayaan xilligaas marka su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid a wa can cumrii fii ma afnaa qofka waxaa la weydiinayaa waktigiisii wuxuu ku soo baabi'iyey maxaad ku soo qabata waktigaaga cumri baa ilaahay ku siiyey walam nucamirkum ilaahay wuxuu leeyay miyaadna idin cimri siinin qofka waansamayaa wax uu ku waansamo miyuusan aan kii idiin digaya marka waxa weeye cumriga ilaahay ku siiyo qaaliga ah xaggeed ku dhumis waa lagu weydiinay jawaabtaada marka maxay noqon doontaa aakhire markaad tagto musalsalaad iyo filimaan hindi iyo soomaali lagu fasiray iyo kuwa diini lagu sheegayo fisqi iyo balaaya ka buuxdo iyo kuwa waxa turki uu soo soo soo rogay oo hadda dadka aada ugu dhaceen oo munkar iyo balaaya ay ka buuxday dhaqan xumo iyo balaayo ay ku jirto waxaasaad fiirsanayay maxay kuu noqonaysaa jawaab bay kuu noqonaysaa yani xilligaas qofku inuu ka fakeraa la rabaa horta waqti dhumin baa ku sugan weliba waqtigii khayrka badnaa bisha ramadaan ahayd baa maalaayacni lagu dhammaynaya iyo munkaraad iyo xumaan lagu dhammaynaya arrinka labaad oo ku sugan waxay tahay filimaantaani waxay xambaarsan tahay mabaadi'dii gaalada afkaartii gaalada dhaqamadii gaalada waxaasoo dhan bay xambaarsan tahay qofku marka isagoo isdareemaynin ayay si sahlan ugu soo gudbaysaa dhaqankaas inuu qaato weliba khaasatan dadka da'yartaa isla markiiba ku daysanayaan filimkaa wixii ay ka arkaan ayay isla markii qaadanayaan waa dhaqan xumo marka u soo gudbaysa adoon isogayn maxaa nabigu sal alla aleyh wasalam wuxuu leeyahay almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalilu baalkan saaxiib baad ka dhigatay habeen maalin waa ku hordaaran yahay waad fiirsanaysaa dhaqamadaas aad fiirsanaysaa ku saamaynaya adig saamayn bay ku yeelanayaan arrinka saddexaad oo ku sugan waxa weeyaan meeshii waxaa ka muuqanaya naaga qaaqaawan iyo munkar bannaankaas yaalla wey oo ragga ay fiirsanayaan oo indhaha ku caddaynayaan taan way ka muuqataa waxa kaloo ku jira oo ugu sii daranba waxyaalo dadkaas dhaqamadooda ah oo diin u ah oo ayagoo diin ay u aaminsan yihiin bay soo bandhigayaan ruuxii muslimkaa marka wixiibuu wuxuu haystaa wax la jilayo hadhow wuu jilayaa wuu ku gaaloobi karaa khatar marka gaalnimadii jila hadhow baa ka dhalanaysa marka intaasoo mafaasida waxa xambaarsan in ummaddii loo xayiisiiyo khaasatan waqtigii fadliga badnaa lagu dhaafiyo waxaan leenaha waase nasiib darro kuwa arrintaa ka ganacsanayaana xaaraan bay ka ganacsanayaan lacagtay qaadanayaana xaaraam weeye yacni waxa weeyaan dadka ka gadanaya oo arrintaas ayaguna fiirsanayaan ayaguna xaaraan bay fiirsanayaan diyaargarowga ay tiifiyada qaar ugu jiraan inay dadka usoo gudbiyaan musalsalaadka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo habeenkii xalay dowladda federaalka ah ee ka dhisan magaalada muqdisho ay sii kordhisay bandowga ay horey ugu soo rogtay muqdisho taasoo ka dhigtay toddobada fiidnimo waxaana arrintan ay sii kordhin kartaa walwalka ah in bulsho badan oo soomaaliyeed ay ku mashquulaan musalsalaadkaas maadaama salaadii taraawiixdii xilliga ay tukan lahaayeen bandow lagu soo rogayo oo ay dowladda federaalka ah ku amartay in guryahooda ay ku sugnaadaan ciidamada dowladda ee ku sugan shabeellaha dhexe ayaa dhibaatooyin u geysta darawalada iyo rakaabka isaga kala gooshaya shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena ciidiruus sabriye cabdinaasir maxamed oo ka ahaa darawal gaari isaga goosha muqdisho iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in dhac iyo hantadaad jir dil ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaano ka mid ah shabeellaha dhexe iyo duleedka muqdisho ni wadada markii aan ka tagno runurguud nabadgelya waxaan uga tagnaa runurguud aliguduud markii aan dhaafno waxaan ka laabanaa meel la yidhahdo faqayaal faqayaal haddaan ka laabano dhibaataan la kulanaa faqayaal iyo runurgood inta ka dhexlena amni waayo faqayaal ilaa meesha la yidhaahdo xamarna waa ku dhibaataysannahay meelo waa bacaad meelo waa halbaasa kaa qaadaaya meelo waaba hal qorga filatiirkiisa kugu tumaayay meel naaru meel qabow male waa cabdinaasir mar wax laga weydiiyey waxyaabihii ugu yaabka badnaa intii uu waddada uu ku waday gaariga ayaa waxa uu sheegayaa in isaga iyo saaxiibtii maalin maalmaha ka mid ah ay kasoo gudbeen kontarool ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka islamarkaana lagu soo eryaday gaari cabdibila ah ka gadaalna saaxiibtii bistoolo lagu garaacay waxaa igu yaa badnaay nin la yidhaahdo abukariy oo dharawala oo murursada u dhashay annagoo isla soconnay aan meel kantarool ay leeyihiin oo geed ku yaalay aan ku nimidnay ma arkayn marka baabuurka marshafoodaa ku jirtay waa soo dhaafnay marka aan soo dhaafnay cabdibilaanna soo raacay waa cabdibiliya hortaanyaa lagu dadbay waa ka roogsanay markii aan ka roogsanna busoolow la soo baxay darawalkii kaloo markaas ila socdo madax uga tumay warnayaa waxaa lidhi ilaahay ka cabso oo ninkaan baabuurka waday ma arkayn meesha waan isla soconnaye bal xaaladda qaymeeyaan idhi ilaahay ka cabsada darteer aniga busool madax laygala garaacay asafeer wax laygaga gaarsiiyey muddo laba sano ka hor isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegayaa in ay nastaan baqdina ay ka baxaan markii ay soo gaaraan goobaha mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay ka taliyaan markii aan nimankan soo galno nasiinaan usoo baxnaa luqba meel dhigo waayo nimankan maxaad ula jeetaa walaayada islaamiga ma garatay markii aan horta haddii aan xamar ka jeedno markii aan bur dacar soo dhaafno lugba meel dhigo waayo baasadaad mahay luuqay kugu jirta waa kala soo baxay tirskood ka saare markaad intuu isu jeedo dhaaftona waxba meel iska hordara geli turiska waa iska geli waxba meel ku kaay wax dhan waa kala xadee lafaha lacagta waa ka tuure laf kalaad ku shubee adoo ibir ha soce waa gartay halkaas si kastaba ha ahaatee waxaa isi soo tarayay muddooyinkii ugu dambeeyey darawallada ka cabanaya isbaarooyinka soo batay oo ay dhigtaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo dhibaatooyin u geysta dadka shacabka ah ee isaga goosha waddooyinkaasi warkii oo saaka aad kala socoteen raadiyaha kan alfurqaan baa naga inta